إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dowladda itoobiya ayaa cadaadis horle waxay kusoo rogtay kooxda t b l f iyadoona u diiday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qaybta afaraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflixeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid a dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in raashiin iyaga loogu talagalay ay leexsadaan jihooyin kale laguna kala iibsanayo suuqyada magaalada muqdisho dowladda itoobiya ayaa mar kale muujisay damaceeda la xidhiidha qaadashada soomaaliya warka dibadda dhegaystayaal fiidnimadan waxaa ugu door karoon shil dhaliyey khasaaro nafeed iyo mid dhaawac ayaa ka dhacay dalka zimbabwe intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeennimo sabti ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lix iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan afar iyo tobanka bishan februari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan inta aan gudagelen dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan markan aanu jaleecno war deg deg ah oo haatan warqabadka warbaahinta alfurqaan kusoo dhacay ayaa sheegaya in dagaalo culus oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda ay maanta ka dhaceen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalada oo soo bilowday barqadii maanta ayaa soo gaaray ilaa iyo galabta in ka badan sagaal jeer ayaa lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka iyo mooryaanta macuusleyda waxaana jira khasaarooyin baaxad leh oo soo gaaray maleeshiyaadkan wixii soo kordha waxaad ku maqli doontaan allah iidankii wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha allah ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar u qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose cali aadan xasan ayaa faahfaahin ku aadan warkaana diyaara ciidamada dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose habeenkii xalay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka gumaysadiid ee gobolka shabeellada hoose iyagoona halkaas ku dilay hal ruux islamarkaana laayay xolo badan oo ay leeyihiin dadka deegaanka qaar ka mid ah dadka ay dhibaatada u geysteen ciidamada dowladda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay weerarka ay kala kulmeen askarta dowladda federaalka iyo khasaaraha kasoo gaaray waa dhibka noogu dhacay xanada xoolaha dadkaani waa ku baabaana meesha nimanka adiga adiga weerara xalay ciidama oo xaaluus waa gumaysi dideena u yimideen xilliga ishihii halkaa iyo xoolaha waa xoolahaana wax waa wada waa dhinteen wax dadka walaalaa iska diliyey wax dhaawac waaye hal nin oo afartan afartan iyo saddex sano jira waa noogu dhintay toman iyo kow toman iyo kow neef oo dhaabac iyo dhimashiis ku jiraan toman iyo kow neef waaye annaka ninaa naga dhintay ninaa idin karyidin ha nin afartan sano jiraa naga dhintay la qaaday magaciis waxaa lidaa nuur maxamed sii qabila waxaa kahaa leyna mana jirto maxaa naga dhexeeyo waa gaarnaa annakeena baadiyeen maahane xalay annakeena baadiye maahana wax kale annaga maya ayaa laakiin annakee
ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin badan u geysta bulshada soomaaliyeed iyagoona marar badan u geysta dhibaatooyin la mid ah kuwan
dowladda itoobiya ayaa cadaadis horleh waxay kusoo rogtay kooxda t b l f iyadoona u diiday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaray maxamed qaasim waxaa marba marka ka dambeysa soo ifbaxaya khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe ee itoobiya iyo kooxda tigreega ee t b l l f iyadoo ay suurtagal tahay in mar kale waqooyiga dalkaasi uu ka bilowdo dagalo lagu riiqmo oo u dhexeeya labada dhinac dowladda uu hogaamiyey abiy axmed ayaa sii wada cadaadisyada siyaasadeed iyo kuwa militari ee ka dhanka ah kooxda t b l l f iyadoo dhanka kale uu jiro khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya arrimaha hoggaanka oo u dhexeeya hogaamiyaasha kooxda t b l l f guddiga doorashooyinka dalka itoobiya ayaa qaday tallaabadii ugu dambeysay oo ka dhan ah kooxda t b l l f taasoo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay cadaadiska xukuumadda adisababa ee ka dhanka ah qowmiyadda tigreega war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa lagu sheegay in la go-aamiyey in xayiraad dhanka siyaasadda ah lagu soo rogo kooxda t b l l f islamarkaana aanay samayn karin wax dhaqdhaqaaq ah ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay kooxda t b l l f waxaana xayiraadda dhanka dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed lagu soo rogay kooxda uu imaanaya iyadoo ay horaanba laba garab u kala jabeen muasasada alkataib ayaa baahisay qeybta afraad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay kasoo aflixeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan yaasir cabdalle oo warbixintan inooga diyaariyey
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما waa qaybta afaraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf ee dhowaan loo soo xiray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid ahaayeen abwaano soomaaliyeed oo aad looga garanayo dhulka soomaalidu degto qaybtan waxaa masraxa ka soo muuqanaya abwaano soomaaliyeed oo miisaan leh iyo odayaal dhaqan oo maqaam ku leh halganka jihaadka ee soomaaliya dhammaantooda waxay cabireen dareenkooda farxadeed ee ku aadan mucaskarka iyagoo diraya fariimo kala duwan nabadoon ibraahim moxamed nuur malaaq moxamed nuur iyo xaaji cabdulaahi axmed moxamed oo dhammaantooda hormuud u ah qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed kana mid ah ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa xafladda qalinjibinta hadallo ka jeediyey iyagoo toogtay mawaadiic iyo qodobo muhiim ah
xaqiiqdiisa aad la socotaan adduunka waxaa ka jira ligdan ama herdan ayaa ka socda oo been alkufri waalmuslim gaaladii islaamku waa ishayaan gaalo waxay leedahay islaam ha la laayo islaamkuna wuxuu taagan yahay gaalaha la zuuliye soo maahan intaasaa noo ballanna ayagana waa ballantoodii annagana waa noo ballantayni ballanta ilahay baa laakiin meel imaanaysa soo maaha ilaahayna yuu la jiraa jalla wacalaa muslimiintuu la jiraa soo ma ogidina maylana ilaahay tabaaraka wa tacaala ku codsadaane in ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka fadhiya oo muslimiinta eh ahlu iimaanka in ilaahay haniinkiyo ilaahay garab haniisiiyo gaaladna isla burburin maylanaaha insha allah maylanaah dadkana dheegaw ama maqalkaana dheegaw ama dheega doona ama nacaraga doona ikhwaana inta barwaaqayaal jihaadka kan qeybaa ka leenahay qeybka unu ka leenahay doorkan un qaadanay salfado doorkan un qaadanay insha allaahu horna waa u ballan qaadna haddana waa isu ballan qaadnaa in gaala hasnu jaandaansanna gaala oo afeed un hasra raacna jamaal cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano abwaan samakaab oo ka mid ahaa ciidamada mujaahidiinta ee ka soo qalinjibiyey mucaskarka sheekh bashiir ayaa goobta ka tiriyey tix gabay ah oo ballan ah oo uu ku xoojinayo jihaadka iyo halganka nimankii baanaan jiray ilaa baalka laga qooyo nabadbaad iyaa jeerman qudha laysla wada buuqo oo ay jisyada soo baxshaa nabaddu waa beene ballankeennu waa meel ninkii baqayay yeelkii sidii maanbariyo maanbilaa loogu kala baydhay ee midiba baali uu kacee laysu bogi waayey waxa maanta baabkaa ku sugan ama bartaa jooga geesiga burkii isagu dubta ee baadiyahan jooga ee kayntan baadkiiyo hadhkala diinta baraanaya ee maalintuu baas tamcana beleda oogaya iyo nacaskan buuryada qab ee bayse dhabanaya aynu iftiinkanu bakhtiyo buur walba u jiidhay laysbarayse maantii jihaad buun kolloo tumaye buushiyo u saamaa u siday laba bandii ro'de inay gaaladiinnaga baqdeen waxa bayaankiiya waataa dhulkii laga bannaday baaxad dalahaaye samaday sidii baala ley bawda ka hayaa
abwaannigeya cali khaliif oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee caanka ah kana mid ahaa ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa isaguna jeediyey gobay uu kaga waramayo xaalka soomaaliya iyo duulaanka shisheeyaha ee uu la kulmayo dalkan soomaaliyeed
geeshkii nebigii iyo garabsiga xaq iyo diinta iyo samiir wuxuu gooyo waxay guushu noo saaran tahay geylan diriireeda nin kastoo sariir dheer ku gamay gaadhi kari waaye gaashaan beriye baannu nahay gumuc afkiisiiye waa noo go'aan dhimashadii iyo geeri sharafeeda gacmo laaban waa been ninkii guul ka daydayeye gobonnimada waa dhiig ninkii goosan karayowe gumaysigu bilaash kuma tagiyo geriyo iilaafe garawshiiya iyo waa ku ceeb waa gudboonnahaye haddii aan xeryaha loogu gelin dib uma guuraane niman yahow muddaa gaaxsateen godobi taalkiine dhaaxaa dareen gaamuriyo ciilna geliseene dhaaxaadna kala goosateen nin iyo gaarkiiye dhaaxaa gantaaliyo hub culus nagu garaacdeene dhaaxaa waxaa geysateen lay gabbaanadaye dhaaxaa habeen gowracdeen geesi diriireede dhaaxaa gacmaa naga xidheen gaabsi nololeede dhaaxaa gabbood nagu fasheen labada gooroode dhaaxaa xusuusaha gunnimo noogu tiriseene galoof noqotay saadaaladaa xoogga geliseene soomaalidii gamasanay tuuro gibishiiye hadday ficil la wada guuxayaan gebi ahaantooda
abwaan abdiwaaxid gamadiid oo isaguna ka hadlay xafladda lagu soo xirayo mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa tilmaamay inuu aad uga faraxsan yahay inuu mucaskarkooda loogu magacdaro sheekh bashiir uuna ahaa halyey garab waayey balse maanta garabkiisa ay iyagu yihiin wuxuuna mariyey gobay muhiima ah boqol farxadood baa isu kay fuulay shalay ninaan la sheekaysanay waxaan ku yidhi waxaa laga yaabaa mucaskarkeenna in sheekh bashiir loo bixiyo manaan ogeyn markaan waaqica akhriyey iyo toyga lagu jiro aad baan ula qayrooda imika ciddii soo bixisay allaha barakeey halkuu ku baxay baan ogaa haa looma hiilin maalintii gaal baa sidaa iskaga taagay wejiga waa kan raggiisii haa raggiisii waa kan farxado kalena waa ii raacaan oo fara badan oonan akhriyayno halkan maanta ka jira dib baan u dhiganaya wixii aan hadal ku sheegi laa gabay kooban baan ilaahay idamkii ku sheegaya mar haddaad guddida weerariya gaala inaad layso gembiyo ka gaashaamo gaaddanna u raace markaad guduub u lishamaysana geed isugu toosi goortana la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayskaad gashaba kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiya wadna gacan ayay qaadeen qaybtan afraad ayaa ah xalqada ugu dambaysa ee ay mu'asasada warbaahineed alkataa'ib ku soo gudbinaysay kelimaadka laga jeediyey xafladdii lagu soo xirayey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflaxeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid yihiin culimo odayaal dhaqan iyo abwaano soomaaliyeed
بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد
qaar ka mid a dadka danyarta ah ee ku nool xirooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in raashiin loogu talagalay ay leexsadeen jihooyin kale laguna kala iibsanayo suuqyada magaalada muqdisho cabdulkhaaliq maane cabdiweli ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo akhrinaya qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in raashiinka iyaga loogu talagalay ay leexsadaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka laguna kala iibsado suuqyada magaalada muqdisho waxay sheegeen in kalabar raashiinka iyaga loo keeno ee gurmadka ah lagu celiyo suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho waxa ay tilmaameen in ay ku rafaadsan yihiin kamamka raashinkii loo keenana la sii lexsanayo waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya waana la qaybsanaa raashinka barow bar markii baawurka la keen raashin badan waxaan aragnay markii baawurka soo galo santarka soo istaago ka baawurka xaafkiisa magaalada loo celinaayo meesha loo wadana ma arkin inta xaaf inta laga digiya xaaf kale magaalada macnaa kaamkan ka hor kaamka aan joogi jiray saasaan ku arki jiray marka laba baabuur raashin la keeno hal baabuur waa la digay hal baabuur asoo shareecan ayaa magaalada la- la- la- la aadi jiray si cadaalada looma qeyba jireen wallaahi dhibaato inta ma moodas nan sidahamin sidage u laadis dab wal unku uumi waayo iska jar biyo naftiyo kunshilun aagii lahagade wadaha socda soonkii afaraad yahaashiin qaadani sanada madugaan bilow malaha kama kasaa saddex saddex soonka bi kii afaraad dowladda federaalk iyo hay-adaha shisheeyaha ayaa dadka barakacyaasha ah waxay madaxooda ku soo qaadaan raashin badan laakiin lama siiyo dadka masaakiinta ah ee tabaalaysan dowladda itoobiya ayaa mar kale muujisay damaceeda la xiriira qaadashada soomaaliya farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaan la diyaaraa
itoobiya ayaa mar kale ku kacday xadgudub ka dhan ah dalka soomaaliya iyadoo sheegtay inay leedahay gobollo ka mid ah waddanka madaxweynaha itoobiya oo ka hadlaya shirka golaha wasiirada midowda afrika ayaa lagu soo bandhigay khariidada afrika oo muujinaysa itoobiya oo lagu daray qayb ka mid ah soomaaliya gobollada nugaal mudug iyo galgaduud ayay khariidadu raacisay itoobiya taasoo ay ku jiraan xeebaha dhaca gobolladaasi itoobiya oo horay xoog ku yeelatay deegaano badan oo dhulka soomaali galbeed ah ayaa dhanka kale goboladan ay ku darsatay maabka khariiradeeda ka dhigan dhul kale hor leh oo ay doonayso inay yeelato wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka cali balcad ayaa goobjoog ahaa kulankan welina ma jirto wax war ah oo ay dowladda federaalka ka soo saartay arrintan si kastaba dadka soomaalida oo ahaa kuwo qarniyo badan ka dagaalamayay in la gumaysto dhulkoodana ay shisheeye yeeshaan ayaa waxaa sanooyinkii u dambeeyey soo ifbaxayay madax Soomaaliya oo taa cagsigeeda la yimid dhulkii iyo hantidii ummadda Soomaalida u gacangalshay dowlada shisheeye iyagoo meesha ka saaray loolankii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya ahaana mid lagu dhigo jaamacadaha caalamka ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowladda Itoobiya muujiso damaceeda la xiriira qaadashada Soomaaliya sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayaa waxa ay gebi ahaanba qariidada Soomaaliya ku dartay dhulka Itoobiya waxaana muuqata in xilligani ay si rasmi ah u soo bandhigayso wejigeeda rasmiga ah
warkaan dhegaystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan iminkana warka dibadda shil dhaliyey khasaare nafeed iyo mid dhaawac ayaa ka dhacay dalka zimbabwe shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka zimbabwe ee dhaca qaaradda afrika shilkan ayaa dhacay maalintii khamiista aynu soo dhaafnay ayaa ka dhashay gaari xamuul ah oo ku dhacay bas wadayda trakaab ah dhimashada shilka ayaa gaartay afar iyo labaatan qof oo rakaab ahaa halka tiro intaas ka badantaha ay ku dhaawacmeen dadka dhintay qaarkood ayaa ku dhintay xarumaha caafimaadka kadib markii iyagoo dhaawacyo garaab ah la geeyey goobaha isbitaalada ee ku yaala dalka zimbawi afhayeen u hadlay ciidamada booliiska ah ayaa tibaaxay isagoo u warramayay warbaahinta in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada baitbriget oo ah magaalo ku taala xadka koonfureed oo dalkaasi la wadaago koonfur afrika baskan ayaa ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee haraare wuxuuna kusii jeeday magaalada baitbrege kaasoo ay saarnaayeen shan iyo lixdan qof oo rakaab ah mid ka mid a waaxda booliiska ayaa sheegay in baaritaano horu dhaca oo ay sameeyeen ay muujinayaan in baska uu isku dayay inuu dhaafo gaari kale oo xamuul ah taasoo ugu dambeyntii sababtay in labada gaari ay isku dhacaan shilkan ayaa imaanaya kadib markii uu maalmo ka hor dalkaasi uu ka dhacay shilkan la mid ah oo galaaftay nolosha ugu yaraan toddoba qof oo dhammaantooda ahaa dad rakaab ah shilka ayaa ka dhacay waddada isku xirta magaalada caasimadda ah ee haraare iyo magaalada bulawayo warkii dhegaystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan waxaa u dambeysay warka dibadda oo ay nageynta